qaar ka mida ganacsatada ku iibisa saylada xoolaha magaalada jowhar gaar ahaan ariga ayaa sheegay inuu jiro jilaal islamarkaana xoolaha dhaqaalsan dadka oo dhan ay isugu yimaadaan taas oo sababtay inay sare u kacaan qiimaha la kala siisto aricadka iyo idahaba fadumo cali xasan waxa ay ka mid tahay haweenka iibiye xoolaha muddo saddex iyo toban sano ayay ku dhex jirtay iibinta waxa ayna sheegtay in saddexdii toddobaad uu sare u kacay qiimaha la kala siisto
labadan isbuuco ugu dambeysay jidadku ay furmeen waxaan ku dhahay xooluhu hoosu dhacaa jirtay adiga sabdi saddexaad labadan sabdina aad waxaan ku dhahay jidadku u furmeen eriga jartaana waa fiican yaha beeciisa maasha allah waa aniga waxaan iibiyaa iracad iyo ido waxaan loogala keenaa tuulooyinka nagu hareereysan oo jawhar ku hareereysan ganacsatada oo waxaa gadata xamar ka timaado anaka muraadleey iyo wixii markaas kawaan ahaan ka gadanaa anaka oo magaalada gudaheeda ah waxaa la iibinaya eriga waaweynka ee laba malyan ilaa laba malyan shan boqol iduhu neef waxaad arkaysaa waxaa iska gaaraa laba malyan hal saddex malyan gaaraa weyn waxaad arkaysaa erigii oo dadka ay qalanayeen oo jarta oo la jarahaye eriga ganacsiga oo reer xamarkane mali siyood boqol mali todoba boqol laba malyan saddex malyan weyn iska gaaraad arkaysaa oo waxaan ku dhahay oo ircadkaba ka lacag badan saasay heer xamarka u gataan anakana waxaan ku dhahay waxaan nahay gaadley suuqa dhex joogta oo suuqaan ka gadanaa waxayna inta aan kusii ceshanaa neefka qurxan oo markaas ay ka yidhaahdeen neefkan waa waa kula qurxan yaha waa naga iibsahayan waa naga gadanayan walaa neefaad laba boqol ka heli haddaa rabto halaad boqol ka heli halaad konton ka heli sida ilaahay kuu calfaad uga helaysaa iyo neefku sida uu yahay markaas jiilaalka waa waxaa imaahaya xoolo caato oo saa'ida neefka markaas waxa laysugu imaahaa oo cadiintaha laysugu imaahaa qof waliba neef cadiimanay raadsanay oo irigan kawaanka hoose u dhaca jiilaalka kan jartaana kor u aadaa waxaana laga dareemayaa saylada xoolaha jowhar xoolo badan oo imaanaya kana yimaada gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe tuulooyin hoos yimaada iyadoo ganacsato badan ay yimaadaan islamarkaana loo dhoofiyo magaalada muqdisho waxaana sidoo kale qayb ka ah xoolahaasi dadka muraadleyda ee soo doonanaya xoolaha iyo kuwa ku qalaya saylada xoolaha jowhar dad badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaysta ganacsiga xoolaha iyadoo xoolodhaqatadana ay ku badashaan neefafkii ay suuqa keensadeen si ay u helaan lacago taasina waxa ay sababtay in xoolo badan la keeno saylada xoolaha lagu iibiyo magaalada jowhar